maanta bishu waa saddex iyo labaatan september kun iyo sagaal boqol iyo sagaa siddeetan iyo sagaal waxaan joognaa weli tigtiga waxaan la joognaa rag odayaala iyo hablo fanaaniina waxaa ugu horeeya cabdullaahi caydiid timcadde ninka la yidhaahdo odayaala xasan maxamed cabdi xasan madaxi oo reer wardheera ama reer doolood ah maxamed axmed oogle oo ah nin aada loo yaqaan soomaalida utaqaan amba keyte loo yaqaan oo gabayaana ah cayaartooyna ahaan jira waagi hore halkan waxay galabta raggaani u fadhiyaan in ay ku duubaan cayaaro ay kamid tahay heeso ay uu kamid yahay heesta geel iyo salsalka dhaantada iyo wixii kaloo soo raaca gabdhaha halkan kala jiibinaya waa maryam waa cadar waa xalwo aniguna waa adaajaa oo idiin sheegay waa bilaaban kartaan